Roobabkan oo ahaa kuwo aad u xooggan ayaa waxaa ku diirsaday guud ahaanba dadka iyo dunyada ku nool deegaanada Jubbaland gaar ahaan Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado xilli abaar kulul oo saameyn ballaaran ku yeelatay dadka iyo dunyadu ay ka jirtay meelo badan oo gobolada Jubbooyinka ka mid ahi dad iyo dunyaba waxaa lagu soo warramayaa in ay u geeriyoodeen abaartaasi iyadoona hadda roobab dadka iyo dunyadu ay ku diirsadeen ay ka da'een meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi cabdulaahi diiriye oo ka mid a beeraleyda ku dhaqan gobolka gado ayaa v o a u sheegay in deegaanada gobolka gado guud ahaan ay ka da-een roobab dadka iyo dunyadu ay ku diirsadeen islamar ahaantaana beeraleydii u diyaargaroobeen tacabka beeraha xooluhuna ay bilaabeen in dib ay ugu soo laabtaan deegaanada gobolka gado hadda degmada baariron kaala hadlayo hadda roobab ma lahan laakiin roobab badan baa da-ayo aninkan caawa sida buurdhuubo saawiin ceelguduud buraa jerbaarey ilaa celcadiy ceelguduud ilaa iyo direy ceelwaqbu kusoo xoob xoogna halkaas ka da-ayo anaga hadda meeshaan kaalay ninkan caawa baar dheer roob mar xijada awal waa xumay geela waa la socotaa koonfur iyo maaragtay sida gobolka jubbada dhexay xooluhu ku maqnaayeen waxa weeye geelashu u gudbaayeen oo dhulku maadaama dhul loobeeya oo qaniini waxaas uuleeya ayuu ka baxaayey dhulkii markii uu tegeyna dhulasana iyo roob lahayn buu tegey miruyo yaryar baa la haystay laakiin hadda maarta ilaahay baa mahadle hadday beeraha tahay iyo hadday xoolaha tahay caawa aad bay saamada u fiican tahay marka waxaa caawa da-ay roob xoglah gobolka geda ka daa weliba dhulkii abaarta ugu badnaa oo dhibaatadu badan ka dhacday oo maaragtay geelu ku haray oo arigu ku dhammaaday oo lo-du ku baabaaday oo biyodhaamiska ah oo booyda ahayd oo booydaha lagu dhaaminayey oo boodihii maarata wadooyinkii booduhu waa iska xumaayeen dhibaatada aadka u xoog badan lagu qabay dhulkaasu caawa rooba aad u xoog badan ayay ka da-ayaan sidaasaa markaa ayaan teleefoonada iyo markaan helaynaa meel kastoo nagala soo wacayo ilaahay maadiiba la gacan ilaahay baana lagu abaarbaxaa intaas hadda roobka xooggan uu ka da-ayaa dhulka ugu ognaa ugu dhibaato badnaan roobka ka da-ayaa maxamed amiin cabdulaahi guddoomiyaha degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa v o a u sheegay in degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose oo kal hore ay martigelisay xoolo dhaqato aad u tiro badan ay xilligan heleen roob lagu diirsaday inta badan waa waa la waa la waraabay oo roobab doror dororo badan baa da-ay dhulkaa kore fofog baa ha noqotee waxaa kamid ah belesfooqaani iyo inta u dhexeyso dobley waxaa kamid ah meelaha mataqaana wadada hadda kismaayo iyo afmadow udhexeysa waxaa kamid ah meelaha kala gogo-an weeyaan meelo kala duduwan marka roobkan hadda hadadan aan kula hadlayo waa horan yahay oo wadada hadda kismaayo waa ka horan yahay marka waxaan rajeynaya ilaahay ka baryaynaa inuu soo raaciyo roobka meelaha roobabka xoogan ay ka da-een waxaa ka mid a deegaanada gobolka jubbada dhexe iyadoona roobab aad u xoogan ay ka da-een degmooyinka gobolka jubbada dhexe sida uu inoo sheegay haajir bila sugaale guddoomiyaha gobolka jubbada dhexe sibinkan dee abaar xun baa lasoo marayaa ninaba caadi ahayn oo aad iyo aad dadka iyo dunyada u saamaysay alxamdulilah haddana waxaa weye raxmadii ilaahay baa dadka ilaahay siiyey dhammaan gobolka jubbada dhexe roobab lagu diirsadaa ka da-ay sida degmooyinka jilib buwaale saakow salagle iyo degmooyinka deriska nale ee xagar afmadow eriyadaasoo dhan intaan ka warhaya waxaaweye nimcadii ilaahay baa aad iyo aad ooga daaday ilaahay baan ugu mahad celinaynaa marka aad baa loo roobaystay waa tahay dadku abaar baa haystay dabcan qorshaa wadeen roobka marka laga tagay iyo biyihii nimcadii rabe oo ay heleen gargaar ma jiraan dadkaa la gaarsiy waxaa weyaan gargaar badan baa jiray meelo badan oo de hadda weli aanan jeclayn inaan sii farageliyo waxyaaba badan oo intaysan roobka diin ka jiray baa jiray oo gargaaray insha allah waxyaaba badanna way dhiman yihiin oo hataa iyago roobeysteen inaan inaan inaan wax badan la gaarsiiyo dadaalkeeda waa jira waan wadnaa marka khayr weeye arrintaas alxamdulilah hataa si kastay noogu gaarin waxaa weyaan hadda way nimcaysteen roobkiiba u da-ay walow xoolihii ay nugul yihiin dadkii nugul yahay way u baahan yihiin gargaar gargaarkaasna ilaahay idamkiis dadaal nooma yaro waa la khayraya ilahay idamkiis inkastoo abaar xoogan ay ka jirta meelo badan oo jubbooyinka ka mid a dadka iyo dunyaduna ay si weyn u saamaysay haddana waxaa jirta in dad iyo xooloba ay u geeriyoodeen abaartaasi intii ay ka jirtay meelo badan oo gobolka ka mid ahi haddana hadda waxay heleen roobab dadka iyo dunyadu ay ku diirsadeen walow weli deegaanada qaar ay ka jiraan macluul ka dhalatay abaartii xoogneed ee sanadkan soo martay dadka ku nool deegaanada jubbooyinka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo